hogaamiyaha maleeshiyada dagaalka kula jirta puntland ee deegaanka galgala sheekh maxamed siciid sheekh atam ayaa markii ugu horraysay ka hadlay dagaaladan ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanka galgala wuxuuna xaqiijiyey in ciidamada puntland ay qabsadeen galgala balse wuxuu ku eedeeyey xadgudubyo badan oo ay geysteen ciidamada sheekh atam wuxuu sheegtay inay dhinacooda khasaaro gaarsiiyeen ciidamada puntland wariyaha v o eda ee london cabdisalaan hereere ayaa khadka telefoonka kula hadlay sheekh atam wuxuuna ugu horrayn weydiiyey halka uu joogo walaalahaagii baan joogaa aan joogi jiray aan kala hadlaya agagaygii baan joogaa laakiin ka xaggee baad joogtaa agagaad sheegayso emeelihii baan joogaa tuuladii iyo aggeedii baan joogaa dagaaladii ugu dambeeyey shalay iyo daraadiiyo dhacayey tuulada waxaa lagu maqaalaa in laydinka qabsaday oo ciidankiinuna buuraha ay galeen sidaasi ma jirtaa walaal horta daraad bay duulaan soo qaadeen gardarra ah oo dee dagaalkuna wuxuu ka dhacay agagii hore dhibaato weynna runtii way gaadhay gaadiid badanna waan ka gubnay kadibna waxa weeye dee tallaabo labaad baanu qaadnay oo de dagaalkii wejigiisii waan bedelnay ma garan tallaabada aa qaadeen maxay tahay markaa tafaasiil ma naga siin karaysaa tallaabadaan qaadanay dee waa dagaal jamahadeed oo waxa weeye waxaanu samaynay waanu insaxaabnay oo meelaha qaybtood baanu u banaynay ma garan markaa waa run soo maha wararka sheegaya in dowladda puntland iminka ay gacanta ku hayso tuulada galgale aa ku dagaalamayseen a walaal tuulada way soo galeen runtii wayna bililqaysteen waxa weeye dad shacab oo maataana way ku dhibeen beerihiina waa la gubay ma garan dhinaciinna maxaa khasaaro oo soo gaadhay walaal anagu de xaaladaydu waxa weeye ku dhufoo ka dhaqaaqun bay ahayd oo laba nin baa nooga shahiiday saddexna way nooga dhaawacantay falle alxamdu wayna leedan yihiin marka aad leedahay annaga xaaladayadu waa ku dhufoo ka dhaqaaq yaad u jeedaa atam horta idinku maxaa isku tilmaantaan adiga iyo ururkaagu walaal annagu urur gaara ma ahayna dad degaankooda degan oo dee dawladdaana muddo isayeen oo difaacan jira yaanu ahayn dabadeedna dee duulaan xoog leh oo meelo badan umad laga keenay oo dee xataa amxaara ku jidho xataa maraykan baa ku jiray oo masaajidkii iyo malcamadii loo sawiray markay ku fashilmeen oo waxaa la yidhi waatan xarumihii argagixisadu ma garan wararka aad sheegayso annagu ma hayno laakiin wararka dhinaciina laga sheegayo waxaa ka mid ah inaa idinka qudhiinu tihiin dad is-urursaday oo soomaali oo dhan ka kooban oo dhowaanna calankii al-shabaab deegaanka ka taagay caddeeyeyna inaa al-shabaab ka tirsan tihiin saasi ma jirtaa walaal waxaa wax ka jira male annaguna idaacadahan ka sheegnay inaanaan shabaab ahayn dadkuna iyagaa markhaanti oo dee dadka hadda dagaalamaya ama lagu soo duulay waa dadkii degaanka ah muddana waxaanu kala faquuqnayn maamulkan shahaadada dirirka ah dee islaamnimadana shabaab male calankana calankii nebi maxamed ba caleyhi salaatu wasalaam laa ilaha illa maxamed rasuulullah baa ku qorayd dadka qaatay shareecaddana dadkii deegaankaabay ahaayeen oo guddidii iyo guurtidii iyo xalligii wal caqdigii baa shareecada qaatay ma garan markaa wax xidhiidh oo haba yaraatay idinka dhexeeya idinkii iyo al-shabaab ma jiraan walaal ma jiro wax xidhiidhiba ma jirin dee shabaabna waad og tahay oo dee koonfur waxa weeye gobollada dhexe ah ugu sukaya annaguna waxaanu joognaa dee daafta shishe laakiin hawshani dee hawl weligaa taagnayd bay ahayd oo ilaa madiyahan bay socotay oo dee dadka deegaanka dad muslima wey alxamdulilah horta islaamnimada shabaab male annagu dad muslimaan alxamdulilah rabbilcaalamiin shahaadada dirna ma yihin mana doonayno kumana qanacsanin tuuladiina way tageene gaalana way geeyeene bal xarumihii alqaaciday sheegayeene dadka cadcadaanka ah iyo bakistaaniyiinta iyo ummadihii la sheegayey bal dee dadkuba ha soo arkeen haba soo arka ma garatay
laakiin waxaan dadka deegaanka ka maqan ee atam aad adigu raadinaysaa maxay yihiin dadka deegaanku maamulkay sheegaan inay ka mid yihiin deegaanka waxa ka socday ka qayb qaataan muddo shan sannadooda ayaa la sheegayaa inaad rag iyo hub halkaa ku urursanaysay oo si kasta laydinku maaro waayey marka waxaan dadka deegaanka ka maqan ee aad adigu raadinaysaa waa maxay walaal waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan horta guud ahaan deegaanka deegaanadan puntland dadka ku nool oo dhan waxaa ka ka maqan ku dhaqankii shareecada islaamka kordhe waxaana meesha qabsaday dad shahaado la dirir oo la dagaalamaya islaamnimadii horta dagaalka sababta asliga ka ah dhibta keentay ama maar dad badan xataa magaalooyinka uga soo qaxeen waa arrinta sababta labaadna waxay tahay dadkan deegaanka haddana gaarka sii ah ee berigan sanaa ku nool iyadana culaysyo badan iyo duulaano badan iyo deegaankoodii lagu soo duulay oo la birilaqaysto maaragtay dee shirkada maafiyaa la keenay iyadoo laftigeeda cadaawad noocaasaa jirta oo de xagga maamulka ka imanaysa ma garata murankaa horaa loo xalliyey sidaanu la soconno ku saabsan sharaa'iga aad sheegayso iyo waxaan bililiqada aad ku tilmaamayso xurguf hore oo taa ku saabsani way jirtay laakiin tan aad leedahay shareecadii baa laga soo horjeedaa atam iyo kooxdiisa ayaa u xil saaray inay dadka shareecada u raadiyaan de horta ummadoo dhan ba u xil saarane dee guurtidii cuqaashii waxgaradkii dadka gobolka ku nool oo dhan qof walba oo hadlaa wuxuu leeyahay war shahaaldirkaan ah lana ka daayo sharciga ilaahi subxaana watacaala aan qaadano marka de anigu uniga aniga unbaa hadda hadlaya ummadoo dhan weyla feker ma garan qaraxyadii iyo waxyaabihii ka dhacayay magaalada boosaaso oo aad ogtay saamaynta ay yeesheen iyo dadkii la laynayey mas-uuliyaddeeda ma idinkaa iskale atom subxaana allah walaal dee arrintaa horta boosaasa isagaa farole mas-uul ka ah waxa ka dhacayana xisbigaa shahaadala diriska iyo dadkuna weog shacabkuna weog iyagaa ka dambeeya mashruuc baana laga dhigtaayo gaalada waxa loogu gurtaa waxa waxa looga gurtaa waxaa la yidhahdaa al-shabaab baana qarxisay iyo atan baa nagu soo duulay iyo meel heblaha wax laga sameeyey iyo de wal anagu boosaasamada joognayo buurtanalo ku yimi bal boosaasa ninkii mas-uulka ka aha la weydiiyo ma waxaad leedahay atam oo dadka ku dhegaysanaya aad u sheegaysaa in dowladda puntland saraakiisheeda ammaanka iyo xildhibaanada iyo ragga maxkamadaha ka shaqeeyaya inay khaarajinaysay walaal dee horta siyaasaddu waa iska wejiya badan tahay oo dee tuhunka xataa kiisaska booliska yaalin barnaamijyada raggii ka dameeyey ee rag badan baa sidaas lagu casilay dee walaal hawlahaas oo dhan waa hawle iyaga u yeela wax anagu ka warhaynay dee maba joog mas-uulna iyagaa kae dee qofku waxa wixii mas-uulka ka isagaa la weydiiya laakiin marka lagaba tago atam maamul goboleedkan puntland ee is haysaan sidaa tilmaamayso waxaa jira dadkii dadkooda lagu laayey magaalooyinka boosaaso ay ka mid tahay iyo dhulalka kale in maanta weji beeleed uu yeelanayo dagaalkan iyo xurguftan a idinku wadaan marka ma raalli baa ka tihiin dadkan aad leediin waanu u doonaynaa inaa iska hor keentaan oo hab beeleed layskaga hor keeno dee walaal horta arrintaas saalmihina weeye dadka qofka qayriyey siyaasatul isticmaar farriibta sud weeye waa cidda hadda waddanka mas-uulka ka ah maxaa keenay dadna maaragtay in la baabi'iyo lagu duulo dadna waxa weeye inta askar laga soo qoro la yidhaahdo halkan xataa guryihii baa la biliqay selarta beeri baa la gubay kan dad muslimiin oo walaalaha oo derisa wey cuqaashii baan la xidhiiray odayaashii baan la xidhiiray xataa xal silmiya in la gaaro ayaan kala shaqaynay ninka waxaasoo dhan diiday idaacadan waataad maqlaysa ninka waxaasoo dhan diiday ee dadkii kala dilay ee jeesjeeska ka dhigay ee isku laynaya ninkaas weeye annaga wax shaqaanu ku lan arrintaa ma jidho walaal maxaa maanta ku qanciya adiga iyo kooxdaadu aad nabad ku qaadan karaysaan
walaal horta islaamnimada ayaa nabada alislaamu huwa asalaam horta islaamnimo in la helo aanu ku noolaano annagii ummadda nala mida isticmaarkan iyo duulaankaana nala ka daayo annagu daalibiin ma nihin oo ummad kuma soconno markaa muslimnimadii maydinkuunbaa isa siiyey oo dhinacyadan kale iyo maamulka puntland uma aragtaan dad muslimayna yihiin miya annaga dadkan shacabka oo mujtamaca ee mandaqada ku nooli waa dad muslimiin isku qadiyad baa nahay qof kasta oo hadlaaba ha qarsado ama toos ha u yidhaahde hadalka iyagoo kale ayuu leeyahay laakiin cidda burada ku ah waddanka ee dhibaysa ee mas-uuliyaddii loo baahdaa dadka diintiisa iyo dalkiisa inay ka mas-uul noqdaan baa la rabay laakiin hadda diintii bay gateen shahaadir bay noqdeen dadkii baa iiga hadda dadkii baa la gadanayaa sheekh maxamed siciid atam oo khadka telefoonka ugu warramayey waryaheena cabdisalaan hereeri